bismillahi raxmaan raxiim runtii maanta waxaan shirkan jilaad u qabanay inaan uga hadalno arrimaha siyaasadda soomaaliya guud ahaan gaar ahaan arrimaha galmudug sida aad la socotaan waxaa maanta shir ka dhacay magaalada kismaayo kasoo baxay qodobo maaragtay kasoo saareen madaxweynayaasha maamul goboleedyada kaasoo sheegayaan in dowladda xorarka ugu jireen annaga marka runtii ka galmudug ahaan waxaan rabnaa inaan aragtideena ku aadan arrintaas aan ka hadalno insha allah runtii waxay ka hadleen dhowr qodob oo qodobada ugu horreeya kamid yahay arrimaha amniga iyo kuwa siyaasadda maaragtay waxay ka hadleen kuwa siyaasadda oo ka kooban dastuurka iyo doorashooyinka iyo amniga oo ka kooban maaragtay ciidamada dowlad goboleedyada iyo xoreynta dhulka uu shabaabka haysto iyo wax lamidka iyo dhaqaalaha iyo waxaa jira qodob ay ka hadleen oo galmudug si toos u quseeyey oo ahaa qodobka heshiiska jabuuti waxaan rabaa heshiiska jabuuti inaan caddeeyo in maaragtay madaxdii kusoo heshiisay jabuuti aan ka mid ahayn dhammaanteenna maaragtay aan diyaar unahay laakiin heshiiska jabuuti waxaa qalday oo qalluucinaya inaysan dowladda federaalka ahayn wax faragelinaya isku hayn dowladda federaalka waxaa qalday oo qalluucinaya inuu yahay madaxweynaha galmudug iyo maaragtay alsunna waljamaaca oo ayaga heshiiska nala galay kaasoo doonayaan sidii loogu soo heshiiyey qodobka heshiiskaas si aan ahayn inay u fuliyaan taa ayadaana maaragtay runtii anaga aan kasoo horjeedno muddo dhowr bilood ka horena aan kasoo horjeesanay hadduu noqon lahaa habka xildhibaanada la isku daraayo hadduu noqon lahaa habka dastuurka loo aadayo hadduu noqon lahaa habka maaragtay awdqeybsigiisa iyo nooc walbo dhanba taasna waxaa markhaati ka tihiin soomaaliya oo dhan inaan maaragtay kala deganayn cadaado iyo dhuusamareeb muddo haddeerna muddo beli xoogaa aan u joogna magaalada muqdisho taa awgeedna markii muqdisho hadda aan laysugu kaya keenay qodobo aan ku heshiinay markii la saxiixi lahaana ee ayaga soo carareen oo soo aadeen dhuusamareeb taasna ay keentay in heshiiskii meeshaas maaragtay weli uu ku taagan yahay oo burbur u dhow yahay haddana waxaan rabaa marka heshiiska jabuuti in diyaar loo yahay in la caddeeyo faragelin aan lagu hayn laakiin sidii loogu soo heshiiyey in loo fuliyo la rabo waxa muhiimka inay ka wada hadlaan ay annaga tahay hadduu ilah yihahdo waxaan rabaa inaan caddeeyo arrimaha amniga waxaan rabaa madaxda dowlad goboleedeed inaan u caddeyno in ayaga yihiin dad ku fashilmay doorashooyinka amniga ee dalka oo ay ku fashilmeen inay xoreeyaan deegaanadooda ka xoreeyaan al-shabaab inay nahay kuwii maaragtay ciidamada sidii loo dhisi lahaa ayadoo qolo walba ay doonayso maaragtay gobol walba maamulba habka ciidamada lagu heshiiyo saddex sax kun ahaa oo ciidamada militariga in loo dhisa ahayd xataa loogu heshiin waayo qabaa'ilada iyo sidii loogu qaybin lahaa markii dowlad goboleeda la keenay daraawiishtii la dhisi lahaa loogu heshiin waayey sidii loo qaybin lahaa ayagana maaragtay qabaa'iladii iyo dadkii awdqaybsigii ee qabiilada ka dhexeeyeen kaasoo madaxweyne walba uu doonayo sadbursi inuu ciddiisa u sameeyo taasna ay tahay midda keentay dowladda inay ku dhiiran weydo maaragtay awdqaybsigaas ayadoon la helin inay ku dhiirato inay wax samayso guddiga dastuurka ay ka hadleen waxaa cad inuu yahay arrin qaldan oo dastuurkaas maaragtay muxuu ahaa guddiga loo magacaabay oosan ahayn guddi ku fadhiya awdqaybsi beeleed oo soomaaliya ay ku dhisan tahay ama galmudug ay ku dhisan tahay ama maamulada kale puntland iyo jubbaland iyo south west iyo hirshabeelle ay ku dhisan yihiin taa awgeed waxaan caddaynaynaa guddiga dastuurka inay sax ahayn in la ansixiyo ilaa iyo awdqaybsi saxa la keenayo oo si dhaba loo loo keenayo arrimaha amniga waxaa kaloo jira ayadana lagu fashilmay oo hadda annaga galmudug oo kale tusaale markaan isaga soo qaadno waxaa jira deegaana hirshabeelle iyo galmudug u dhexeeya oo maaragtay qabaa'ilo soomaaliyeed isku dilaayaan kaasoo ilaa hadda waxba laga qaban ayagoo shabaab uu ka faa'idaysanayo oo odayaashooda maanta uu shabaab xiray meeshan taa ka xoreyn lahayn aan ku mashquulsannahay waxyaabo kale oo annaga noqsiin doorashooyinka saa la socotaanba waxaa la yidhi xisbi ha la aado hal qof iyo hal cod ha la aado ayadda waxay rabaan madaxda inay u soo celiyaan stateska sidii dhacday ayagoo ku fakeraya laba kun iyo lix iyo tobankii wixii ka jiray dalka oo kale inay laba kun iyo labaatankana sameeyaan taasoo ah wax qaldan oo midda maanta oo maaragtay u doonayaan mid walba mudukororsi u doonayana ay taas tahay ayna doonayaan laba kun iyo labaatanka waxa ayaga rabaan inay sameeyaan dalkana ka sameeyaan taas oo runtii wax sax aan ahayn waxaan leenahay doorashooyinku waa inay noqdaan sidii loogu talagalay u dhacaan wadankao dhan nation wade ay noqdaan axsaabna ay noqdaan dalkuna uu hal noqdo maaragtay xildhibaanada lasoo dooranayana ay noqdaan kaasaan taageeraynaa waxaan caddaynaynaa federaalku micnihiisu inuusan ahayn xamar intii laga qaado in magaalooyin keliya la geeyay sida kismaayo baydhabo jowhar dhuusmareeb iyo garowe laakiin federaalku micnihiisu inuu yahay in tuulooyinka awoodda loo daadejiyo degmooyinka awoodda loo daadejiyo gobollada awoodda loo daadejiyo waxaa cad oon shaki ku jirin in maaragtay maanta madaxda maamul goboleedyada dhammaantood aysan ugu jirin maaragtay muxuu ahaa magaalooyinka xukumiin ayaga aysan gacantooda ku jirin taas oo keenaysa maaragtay kala qaybsanaanta dadka iyo maaragtay maaragtay dhibaatooyinka ku hayaan hadda gobolka gadow kale waxyaabaha ka dhacayay waxaa lagu eedeeyay dowladda inay fargelin kahayso abaabul qabiil ka wado taas oo ah mid qaldan tootali dadka gobolka gadow oo degan garbaharey waxaa dhibay dhibka lagu hayo ay kala kulmayaan iyo cadaadiska iyo caburinta maamulka jubbaland ayna dareemayaan inaysan wax ku lahayn taasaa waxay keentay in maaragtay ay maanta kacaan oo ay ayaga aayahooda inay ka tashanayaan u shaqeeyaan waxaan u cadaynaynaa maamulka jubbaland inuu asaga isa saxo oo maarata dadkiisa uula tashto laakiin markii asaga uu wax qaban waayey inuu meel kale u riixo awoodda ama markuu asaga ku fashilmo meeshiisa inuu meel kale u riixo sax maaha dhaqaalaha waxaan cadaynaynaa dowladda federaalka ilaa intii leegmay ilaa haddeer inay dhaqaalo badan ku bixisay maamul goboleedyada laakiin aan isla xisaabtan jirin waxaan soo dhaweynaynaa waraaqdii dorad ka soo baxday wasaaradda maaliyadda waxaan cadaynaynaa dhaqaalaha ka soo baxa dowladda federaalka inay dad jeebkooda ku dhacdo maamul walboo jiran uu saas yahay xildhibaanada maamulada inaysan mushaar qaadan dhowr sannadood wasiiradu inaysan wax mushaar qaadan maaragtay taasna keenaysa dhaqaalaha ay bixiyaan maaragtay dowladda dhexe ay bixiso aan isla xisaabtan jirin taasna ku dhacday rag jeebkiis runtiina ay tahay nasiib darro maaragtay muxuu arrintaas maaragtay aad iyo aad u dhibaatays u dhibaataysan waxaan rabnaa inaan beesha caalamka iyo dowladda maaragtay federaalkaaba u cadayno galmudug haddaan nahay inaan diyaar u nahay wada shaqayn buuxda aysan jirinna wax galmudug oo xiriir u jiri kara dowladda dhexe aana diyaar u nahay inaan la shaqayno aanan la shaqayn doonno hadduu ilaahay yidhaahdo galmudugna ay tahay meel ka tirsan xubin ka tirsan dowladda soomaaliya oo maaragtay qayb ka ah dowladda soomaaliya ay tahay federaalkana maaragtay micnaheedu ay ahayn in la kala gogo inaysan jirin awood iyo wax dastuuriya oo siinaya maaragtay madaxda maamul goboleedyada inay ama madal ku sameeyaan uga qayb galaan ama ay maaragtay muxuu ahaa ii sheeg uga maaragtay shir gooni intay ku qabsadaan ay dhahaan awoodaan u jirnay xuduud xiriirkaan u jirnay dowladda federaalka wax dastuuriya oo siinaya inaysan jirin waxaan u caddaynaynaa dowladda federaalka qaladkan wuxuu ka imaaday shalay markii laga gudbaayey muxuu ahaa doorashadii hore oo loo socday waddanka doorasho inuu aado ayaa madal lagu sameeyey madashaas totally ma ahayn in lasii wado markii dowladda cusubtiin se way dhacday waxaan caddaynaynaa dowladda dhexe in maaragtay ay dib u fiiriso shaqooyinka ay maamulada la leedahay iyo inay iska dayso ayada ruuxeeda shakhsiyaad inay wax la wadaagto maamul goboleedyadu ma aha shaksi ama qof wuxuu raba asaga ku fulinahay maamul goboleedyadu waa dad iyo ummad iyo bulsho soomaaliyeed oo kala jooga deegaanada raas galbooni ilaa raas casayr mudanna in la tixgeliyo hadaladooda iyo waxooda dowladda dhexena qof soomaaliya maanta aan dowladda soomaaliyeed rabin inuu jiro uma malaynayo